saana waa mahadsantihiin waa maqalay dee eedeynta uu jeediyey ninka odayga ahi marka ugu horeysa in yar dadaan dib u noqono dowlad ahaan puntland ahaan anagu horta wax la yidhahdo maamul hadda ka jiro galmudug anagu aan aqoonsanahay horta ma jiro sababtuna waxa weeye waa maamul khilaaf lagu dhisay khilaaf dastuur halkii laba gobol iyo wixii ka badan ka ahaan lahayd waxaa lagu dhisay hal gobol waa gobolka galgaduud oo aana filayaba aanay uba dhamayn iyo koonfurta ee gobolka mudug bay ahayd haddaanse hadalka ninka odaygaa dib ugu noqdo waxaan leenahay wax alla wax ka jira eedeymaa jiraan waa gartay wasiir waxaad sheegtay inaydna aqoonsaneen wax maamula inuu ka jiro maamulka daraskiina galmudug sida puntland dadka deegaanka ay u dhisteen ama shacabku ay u rabaan ayaa sidaasoo kale galmudugna dadkii deegaankaasi ay u rabaan inay maamul helaan marka adinka qudhiina inaad nabad ku wada noolaataan iyo darasnimo maxaad ku diidan tihiin annagu marka hore horta ma doonayno dhibaato marnaba ma rabno mana aanaan odhanin nabad kula noolaan mayno cod dheer baanu kor ugu qaadaynaa inaanu cid kasta oo deriska iyaga ah oo aan gardarro nagu haynin hadday noqon lahayd dhinaca dadka iyaga iyo hadday noqon lahayd dhinaca xuduudaha iyaga inaan nabad kulaano galmudug iyaga xaggooda annagu aqoonsiga aanu siinaynaa ma aha waa mid dastuurkii khilaafsan marka ma ogolaan karno wax dastuur khilaafsan dastuurkii dee lagu heshiiyey unbaa meeshii ka baxay beeshana waxaa la keenay de waa rag camar laga keenay intoodii badnaydna waxaan filayaa inay ku noqdeen magaalada muqdisho dhinaca kalena ninkan odayga maanta u hadlayay maamulka galmudug hadda aduu ku magacawday sahra anna waxaanu naqaanaa nin u dhashay deegaanka xaawud waaq marka kamaana filaynin isagu dee inuu mataqaana arrimo aan isagaba khuseynin inuu dhex galo maba ahaynba runtii isagii baa nuu qabnaa inuu marti ku yahay magaalada cadaadooy oo dhunsamareeb labadaba laakiin caabud waaq deegaanada loo sameeyo maamulkan ayay qayb ka taho galgaduud ayay ku taallaa soo sidaa maaha caabud waaq caabud waaq juqraafi ahaan waa la yidhi min caabud waaq ama maamul caabud waaq ama dawladu doodaysan anaga maniin laakiin de waxaa saara gudaha ka jira adna waad og tahay soomaaliyana way og tahay caabud waaqna dadkeeda iyo taladeeda iyaga iskale laakiin waxaanu ognahay meesha wax ka jira jirin aba diyaarada lagu keeno sanduuqyaa wax lagu guray intooda xamar bayna dib ugu laabteen marka dee nimanka xamar jiraan uun hadday yidhahdaan waxaanu nahay maamul annagu waxaanu kala xisaabtamaynaa goboladan galguduud iyo koonfurta mudug waa waa waa dawladda dhexe ee soomaaliya un baanu dee wixii dhibaato ah iyo wixii wanaagaba xisaabtooda iyagun bay naga dhexaysaa sida warka ay u dhigayaan ma jirtaa in puntland ay faragelin ku hayso deegaanadaasi maamulkeeda oo sida ay leeyihiin ciidamada ehlusuna waljameeca aad taageeraysaan ciidamo kale aad ku beeraysaan waqooyiga gobolka galguduud oo carqaladaasi ay jirto runtii ma jirto runtiisa taasi iska cad annagu sabab aanu dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed dhibaato u kala dhexina ma jirto puntland taariikh iyo dhaqan uma lahayn colaad iyada oo intaa dagaal lagu jiray oo aada ogeydeen wixii soomaaliya ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka shacabka reer puntland iyo inta ay ku abtirsadaanba loo geysay haddana waxay yaheen dadkani dad ilaawo dhibaatadii dhacday waxaan xaqiijin karnaa inaanay jirin taasi laakiin malaa waxa laga warwarsan yahay waxa weeye cidida ciidamada puntland runtii ah mid koraya midda labaad magaalada gaalkacyo maanta waxaa jooga iyo toddobaadkan joogina doona madaxweynaha dowladda puntland professor cabdiweli maxamed cali gaas xubno golaha wasiirada iyo xildhibaano malaha taasaa shaki iyo warwar waxay ku beertay maadaama wax alla wixii dhibaato ah oo ma aad la socoteen magaalada gaalkacyo in dilal qorshaysani ay ku badnaayeen oo ay ka dhixishiyeen dhinaca waqooyi koonfurtana aanay ka dhixishin maadaama ay dhinaca badaxle nooga soo gudbi jireen dadkan dhagarta iyo dhiigga soomaaliyeed xanaalay taa ayay puntland ka hortagtay taa ayaanu ka safaynaynaa deegaamada puntland hadday iyaga taasi warwar ku hayso de waa arrin kale wasiir dhinaca kale haddii loo dhigo dadka soomaalida meel walba oo ku ood wadaag dirurta way dhex martaa waana la isu gudbaa sidaasoy tahay maamulada ayaad xoogaa moodaa inay iyagu kala qabaan kala shakiga dhinaca siyaasadda ku salaysan taa haddii laga soo tago horey puntland cabasho waxay uga qabtay arrinta la xiriirta maamulkan deegaano ka mida oo puntland oo aad cabasho ka muujiseen tiina waxa ay sheegeen inay ka noqdeen taana waad soo dhaweyseen marka wax kasta oo dhexdiina ama laga yaaba adinka inaad ka wada hadli kartaan ama dowladdii dhexe aad mari kartaan ayadoo wax buuqa uusan dhicin ama aan fara la isku taagtaagin sar nabadda horta mar walba nin walba waa u baahan yahay iyaguna waa u baahan yihiin annaguna waa u baahannahay dhibaato maanta jirtaana horta annagu aanu ognahay puntland ahaan ma jirto wax dhibaata ah oo aanu maanta meeshan iyo gobolkan ee gudub ama koonfurtiisa ahaado ama waqooyigiisa ahaado ee dadka soomaalida ee walaalaha ee wada dega annagu dhibaato uma aragno inay jirto dhibta laakiin keliyaanu dareensannahay waxa weeye dagaal xamar laga soo dhoofinayo oo puntland iyo shacbiga gobolada dhexe ee la rabo in la isku jebiyo iyadoon labadaba loo danaynin annagu kaas waanu ka hortegaynaa nabadna waanu ugu baaqaynaa de ciddii markaas rabtadee puntland inay xalqabad iyo dhibaato geliso dee waxa weeye jawaabtay helayaan ma noqonaysa mid ay ku farxaan